waxaa soo kordhaya oo khasaaraha qaraxii maanta ka dhaca gudaha magaalada muqdisho kaasoona lala eegtay kolonyo ciidamada amisom ah oo marayay inta u dhexaysa kilomitir for iyo garoonka aadan cadde xilli halkaasi lagula eegtay qarax aada u xoogan qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana lala eegtay mid ka mid ah gawaaridii kolonyada ahaa ee halkaasi marayay kuwaasi oo ay wateen ciidamada amisom ma jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidanka weerarka lala eegtay marka laga reebay khasaare hantiyadeed oo soo gaaray dad rayid ah iyo mid nafeed waxaana inta la ogyahay ilaa haadda ku dhintay halkaasi ilaa iyo lix qofood halka dhaawacyada inta la ogyahayna ay gaarayaan ilaa iyo toddoba qof waxaana saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale jiray dad ayaga ku dhintay isbitaalada magaalada muqdisho oo dhaawac ahaan markii hore loo gaarsiiyey dadka ku dhaawacmay maanta qaraxii ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaana waxaa ka mid ahaa wariye maxamed ibraahim macalimo oo ka howlgelayay idaacadda b b c da laanteeda afka soomaaliga inkastoo dhaawaca maxamed ibraahim macalimo uu soo gaaray uu yahay mid aada u fudud xaaladi wararkii ugu dambeeyeyna waxay sheegayaan in wariyuhu xaaladiisa ay aada u wanaagsaneed dowladda soomaaliya ayaana qaraxa ku eedeysay inay mas-uuliyadeeda leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale ciidamad nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya la eeganaya weeraro qaraxyo ah kuwaasi oo inta badan waxyeelana ay kasoo gaarto dadka rayidka ee ka agdhow goobaha lagula bartilmaameysanaya qaraxyada mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya mid ka mid ah dadka ku ganacsada hareeraha wadada maanta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa ugu warbixiyey wardheer rediyo khasaaraha iyo waxyaabihii indhihiisa ay qabanayeen waxaana sidoo kale uu ka warbixiyey xaaladda goobtiisii shaqo ee halkaasi ku taalay
waxdhaceenna kolley waa imid hadeer waa ujeediin sida wax u dhaceen waxaana hadda la ii sheegay wiilkii meesha igala shaqaynayay laba wiilaan meesha uga tegay hal mid inuu dhintay midna inuu dhaawacay intaasaa la ii sheegay kolley idinkuna waa ujeediin sida wax u dhaceen goobta maxay maxaa lagu yidhi goobta waxaa iibinin abo waa cabitaano iyo jalaato waayahay marka dhibaatada kale ee meesha ka dhalatay aad maqashay waa intee leegta wallaahi abo waxaa maqlay wiilashii igu dheganaa dukaankii igu dheganaa inay laba kamid ay dhimataas ayagiina intaasaa maqlay tiro guud abo hadda ma idin xaqiijo karo maxaa yeele ani goobjoog maba ahayn markii wax dhacay inta la ii sheegaa saddex qofaa la ii sheegay sidoo kale intii halkaasi aan ku sugnaa waxaan kula kulmay warsame maxamed xasan warsamo joodax oo ah gudoomiye ku-xigeenka ammaanka ee gobolka banaadir waxaana wax ka weydiiyey khasaaraha goobtaasi iyo sidoo kale cidda ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyeen dhibaatooyinkii halkaasi ka dhacay maanta waxaan leenahay inaa lilahi inaa ilaahi raajicuun meeshaan xoogaa dhib ah ka dhaca xoogaa khasaaro ah nimankii dibwadayaasha dadka soomaalida mar walba khasaaradooda ay faa'iidada u ahayd qaraxay ka geysteen oo baabuur ahaa dhibna uu ku gaaray dad dhowr ah aanna weli mataqaanaa xaqiiqda dib kasoo sheegi doono ayaa dhacay insha allah waxaana rajeyneynaa kuwa falalka iyo dembiyada mar walbaba dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la doonaya inay ilaahay ciidankii eedi doonaan insha allahna xal iyo iyo mataqaanaa iyo iyo wax ka qabad ka dambay doono waxaan rajeyneynaa insha allah in dardar fiican iyo si control iyo xisaabtan leh dadka soomaaliyeed oo shacab isdaba joogto lagu ilaalinayo amniga ummadda mataqaanaa madaxda sare ay ay tala ka jiheeyaan oo ay talo badan ka soo jeediyaan kullina dadka dhan wada shaqeeyo dhammaantii dadku wada shaqeeyo si cadowga ummadda soomaaliyeed mar walba dilaya wax looga qabto kuwa dhibka ka shaqeeyana insha allah inay ayaga naftooda dhimashada iyo dhibka la dhadhansiiyo si qaasa sharcigana la mariyo sharciguna waxba tallaabooyin ku habboon uu ka qaado sharciyada caalamka ku dhaqmo kuwa dembilayaasha oo mar walbaba dadka kula dhuumanaya dhibka kula hiiganaya oo caalamka oo dham ay ku dhaqaan maamuladooda iyo dowladahooda amnigoodana ku ilaalshaana in lagu dhaqo dadkii dhintana waxaan leenaha ilaahay ha u naxariisto dhanka kale maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ay ku waxyeeloobeen dadka shacabka ah ee ku dhaqanaa nawaaxiga goobta uu ka dhacay iyagoona al-shabaab sheegay inay ku dileen weerarkaasi laba sarkaal oo cadaan iyo sidoo kale sideed askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda afrika ee amisom ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho ma jiro waxwara oo ka soo baxay ilaa haatan ciidamada amisom ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaasi oo maanta qaraxaasi lala eegtay dhacday marka laga reebo dha- khasaaraha dadka rayidka ee so- ka dhashay goobtii maanta uu ka dhacay qaraxaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale mid hantiyadeed waxaana inta badan goobaha qaraxyada ay ka dhacaan waxyeelada ugu badan ee ka soo gaartaa dadka rayidka ee ka agdhow goobahaasi maxamed nuur wardhe radio muqdisho